Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu qabtay kulan ciyaareed weyn oo si rasmi ah qayb uga ah xuska Toddobaadka Xorriyadda Soomaaliya. Kulankani ciyaareed ayaa ujeedadiisu ahaa in lagu xasuusto halgankii loo soo maray xornimada dalka, isla markaana lagu dhiirrigeliyo dhalinyarada doorkooda ku aaddan horumarka iyo nabadda. Ciyaartan oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay kooxo matalayay xaafadaha kala duwan ee degmada Balcad, iyada oo ay goobta joog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo qaybaha kale ee bulshada. Qaar ka mid ah xiriirka kubadda cagta degmada Balcad ayaa sheegay muhiimadda ay degmada uga daahfureen kulan ciyaareedkani.
Inaad degmada Balcad aan ka daahfurno koobkii loogu magac daray maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Runtii koobkan waxaa nasiib u yeelatay afar kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ama Serie-da ugu sareysa degmada. Maanta oo maanta furnay waxaa rajaynayaa insha Allah tacaala afarta koox in waqti dhow uu dhamaado haddii Ilaahay yaraaha. Waxaan leeyahay maamulka degmada Balcad runtii waa maamul isboorti taageera waana maamul dhalinyarada horumarkooda jecel. Koobkan munaasabadda ayaga qayb qaybta ugu weyn ayaga ka leh. Marka waa u mahad celihaynaa cid alaal isboortiga degmada taageeraysana waa u mahad celihaynaa.
maanta waxaa sharaf noo ah xafladdan quruxda badan leh ama munaasabaddan maalmaha xorriyadda aanu ku jirno soomaaliya oo dhan looga wada ciidaayo maanta maamulka balcadna uu yacnii u qabtay tartan kubadeed ciyaartooyda ee ka jirta degmada balcad oo uu hogaaminayo guddoomiye qaasin iyo garbihiisa ku-xigeenadiisa munaasabaddan ay u qabteen koobkan hadda aan ag joogno oo maanta la daahfuri doono oo guddoomiye ku-xigeenka uu furi doono ciyaarta kubadda cagta loona laguna xusaayo maalmaha munaasabadda ama maalmaha xorriyadda soomaaliyeed soomaaliya meel walba ay joogto toddobaadkan waa toddobaad yacni muhiim u ah fiira gaarna ay u leeyihiin sababtoo ah waa maalmihii xorriyadda oo lix iyo labaatanka juun waa markii ugu horreysay calan soomaaliyeed la saaro gobollada waqooyi laga saaro kowda luulyo waxaa laga saaray koonfurta iyo midowga waqooyi iyo koonfur labadaba macnaha waa maalmo aad u qurux badan ayaanu ku dhex jirno Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Balcad oo furitaanka ciyaarta hadal ka jeediyey ayaa sheegay in munaasabadani ay tahay mid lagu xoojinayo midnimada bulshada iyo xusuusta qiimaha ay leedahay xorriyadda Soomaaliya.
in aan daahfurno ciyaar loogu dabaaldegayo maalinta xorriyadda soomaaliyeed aan ku jirno toddobaadkii xorriyadda soomaaliya waqooyi iyo koonfur iyo midoobeen maadaama maamulkii degmada balcad oo ka mid yahay maamulada isegka hirshabeelle in munaasabaddan qayb ay ka naqato si dabaaldegga xorriyadda loogu dabaaldego waxaan tartan u qabanay kooxaha ka dhisan degmada balcad heerkooda koowaad seer-eeda si ciyaar saaxiibtinimo ah lagu soo gebagabeeyo muxuu ahaay maalmaha xorriyadda intaan ku jirno dhexdeeda ninkii nasiib u yeesho insha allahu tacaala waxaan dhihi doonaa bixin doonaa koobabkii loogu talagalay Kulankan ayaa qayb ka ah silsiladda munaasabadaha kala duwan ee ka socda dalka oo lagu xusayo kowda Luulyo, maalinta xorriyadda Soomaaliya, taasoo astaan u ah midnimo qaranimo iyo halgankii gobonimada.